badan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa labayo tobanka abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhakuhayntiisa kasakow weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentariska rabadaan waa labayo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhegaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed axmed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr weydiimaha ayaan markan toos u gudagalayaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar ayuu fursad u haystaa inuu ka qayb galo ka hor inta aadan soo tigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaaniska kale inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex markan cabdicasiis aan soo dhaweeyey si uu weydiinta koobaad noogu si bilaabo waayahay axmedow barnaamijku waa kasmaal jaamacadda muqdisho ayaa taabagelinaysa n haddii aanu ku bilaabno weydiinta ugu horeysa ee barnaamijka dhagaysta dhagaha u fur waa weydiin suugaan ah waxaan filayaa inaad ka warcelin doontaan haddii allaha awoodale uu raalli ka noqdo dhagaysta waxaa lagaa doonayaa yaa tiriyey tixahan gabay ee ka mida gabayada ammaan dumar xasanow dhawaaq gabay haddaad iga dhaguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahaye dhulka jiifta lama guursadiyo dhirarka qaarkiise haddii mar kale aan ku celiyo yaa tiriyey tixaha gabay ee ka mida gabaygii ammaan dumar xasanow dhawaaq gabay haddaad iga dhaguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahaye dhulka jiifta lama guursadiyo dhirarka qaarkiise waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr qadadka iyo dhegaystahan halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam soo dhow waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magacayga waa iqra maxamed warsame oo niyadda waxaysa degmada hodan ee gobolka banaadir iqra maxamed warsame oo hodan ku sugan sida lagu yahay waa lagu fiican yaha maasha allah waa tahay waxaa noo taalla weydiin aan doonayno inaan ka warcelino waa isku daya mhm abwaan cabdullaahi bini noogu celi cabdullaahi hini waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaynoo taalla weydiinta koowaad oo aan doonayna inaan u helno warcelin saxan aan soo dhawey dhegeystahan halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magacu buuxa noogu bilow عبد الرشيد علي كعدان جوا
cabdirashiid cali noosii dhamaystir رشيد علي معروف Mm, ka xaday sidii luu yahay waan u wacay waxaad u sii gudagashaa warcelinta intaan isku dayay abwaalkaas magaciisa waxaa la dhihi jiray maxmed nuur fadal ha codkan ugu yar gaaban sarana noogu qaad maxmed nuur fadal maxamed nuur fadal waxaa kuu suura gashay jawaabta saxan inaad bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
waayahay su-aashii koowaad ee muxuu ahaayey barnaamijka aynu ku daahfurnay ee sugaan tahayd waa lala booday su-aasha labaad dhegaystay dhagaha u fur waxaan filayaa inaad ka warcelin doonto curiyaha ama cunsurka loo yaqaano botasiyum waxaa la soo saaray sanadku markuu ahaa ba kun sagaal boqol iyo tobankii ta kun sagaal boqol iyo sideedii ja kun sagaal boqol iyo toddobadii xa kun sagaal boqol iyo lixdii haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta curiyaha amaba cunsurka loo yaqaano botasiyum waxaa la soo saaray sanadku markuu ahaa ba kun sagaal boqol iyo tobankii ta kun sagaal boqol iyo sideedii ja kun sagaal boqol iyo toddobadii xa kun sagaal boqol iyo lixdii marka ugu dambeydaan kugu celinayaa dhegaysta dhagaha fur oo waxaad doorataa sanadka uu ahaa sanadka la soo saaray curyahaasi curyaha botasiyum waxaa la soo saaray sanadku markuu ahaa ba kun sagaal kun sideed boqol iyo tobankii ta kun sideed boqol iyo sideedii ja kun sideed boqol iyo toddobadii xa kun sideed boqol iyo lixdii waxaan filaya inaad garateen ood ka warcelin doontaan insha allah wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una ba- qadadkii dhegaystaan hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام codka sare noogu qaad adoo magaca ku bilaabaya oo buuxa وإقرأ محمد رسامة أنا يوصل في جمال هذا ha iqro een, qofkiiba habeenkii hal mar ayuu fursad u leeyahy inuu ka qayb galo marka dhegeystayaasha kale ee fursad usii waxaan filaya inaadan la soconin sharcigaas waad mahadsan tahay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxay noo taala weydiin aan doonaynay inaan u helno warcelin saxan halow soo dhowo أنا magaca buuxa noogu bilow علمي عمر علمي تكنولوجي وعبري cilmi cumar cilmi oo waa beri ku sugan آه waa tahay soo dhowo waxaad u guda gashaa warcelinta كون سجد بقولي تبنكي noogu celi كون سجد بقولي تبنكي waayahay cilmi cumar cilmi jawaabta uu bixiyey waa jawaab khaldan
qadadka ayaan kusii soconaynaa waxaa inoo taalla weydiinta labaad oon doonaynay inaan u helno warcelin saxan qadkan aan soo dhaweeyay hallo asalaamu calaykum أنا magaca ubaxa noogu bilow إسراء أبو حسن دجمال والوداد
magaca n- noo sii dhammaystir ifraax إسراء أبو حسن دجمال والوداد mm, waa tahay caawada kugu horeysa mise horey ayaad uga qaybgelaysa habeenadii hore هلا ينا صوغني Waa ta- عوضة ينا مير mm, waa guul ayaan ku rajaynaynaa warcelintu usii guda gal إسراء ja miya noogu celi hallo xarafka aad dooratay noogu celi ifraax axmedow jawaabta gabadhaasi ifraax cabdi xasan ay bixisay waa jawaabta saxda ah oo waxay tidhi ja xarafka ja-na waxaa noogu xusan kun sideed boqol iyo toddobadii ayaa cunsurkaasi botasiyum lasoo saaray
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير
su-aasha saddexaad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonnaa su-aasha saddexaad waxay u dhacaysaa dhegaysta waa su-aal diini ah dhagaha u fur oo ka jawaab imise jeer ayaa aayadda fa bi-ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan lagu xusay suuraturaxmaan haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste imise jeer ayaa aayadda fa bi-ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan lagu xusay suuraturaxmaan marka ugu dambeyda dhegayste imise jeer ayaa lagu xusay aayadda fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan suuratu raxmaan waxaan filayaa inaad garateen insha allah رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير
codadka dhegeystahan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaca u baxan u bilow محمد موسى علي شبيه أبجوان maxamed muuse oo ceelasha ku sugan sida lagu yahay أبو في عين warcelinta usii gudagal صدني كو مرة ليلة
muuse oo ceelasha naga soo baxay isaga ayaa dafay jawaabtii su-aashii diiniga ahayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
kala beri intuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين waayahay su-aashii saddexaad ee diiniga ahayd waa laga jawaabay su-aasha afraad dhagaha u fur dhegayste maxaa loo yaqaanaa lacagta laga isticmaalo dalka turkiga haddii mar kale aan ku celiyo maxaa loo yaqaanaa lacagta laga isticmaalo dalka turkiga haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo maxaa loo yaqaanaa lacagta laga isticmaalo dalka turkiga waxaan filayaa inaad garateen insha allah
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
qodadka iyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum عليكم السلام soo dhow magaca oo buuxan ugu bilow
أنا مجرد وأتفتح عبد الله وحن في مدرسة
waa tahay sii gudagal warcelinta
أدرس كذا وعليم jawaabta uu bixiyey cabdifataax cabdulaahi waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري waayahay barnaamijku waa kasmaal dhegaystayaal su-aalihii ayaynu siiyey anbaqaadi doonaa su-aasha afraad ayaan halkaasi kaga gudbi doonaa su-aasha shanaad dhagaha u fura waa su-aal doora ah waana su-aal juqraafiya webiga ugu dheer qaaradda yurub waa ba uuraal ta foolga ja doon xa elba haddii mar kale aan ku celiyo webiga ugu dheer qaaradda yurub waa ba ural ta foolga ja doon xa elbe waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una qodadkii dhegeystaan halo asalaam calaykum asalaamu calaykum waraxmatullah soo dhowow magacna u bilow
magacay waa ibraahim xasan oo jooga cadashugi ah ibraahim xasan oo ceelasha ku sugan waa tahay u sii gudagal warcelinta xarafka ta noogu celi ta ta xarafka ta xarafka ta ibraahim xasan ayaa doortay waana foolga waa jawaabtii saxda ahayd ee aanu doonaynay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma
waayahay su-aasha lixaad ayaynu u gudbi doonaa dhegayste sanadkee la aas-aasay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg sanadkii la aas-aasay hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunka ee w h o haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg sanadkii la aas-aasay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
qodadkii dhegeystaan halo asalaam calaykum waqtay dhegeystaan waxaan u daayay inuusanna maqlin waan kasii gudbaynaa aan soo dhaweeyay qadkan iyo dhegeystaan halo asalaam calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saacadka adigii farsamada naagtii waxaan idin leeyahay nabi wanaagsan magacaygu waa saad maxamed cali saad hadda degmada kaaraan farsamada burka tiikoan ku suganaa saacadkee soo dhowow habeen wacan mar kale usii gudagal warcelinta kun sagaal boqol afartan iyo sideedkii naqanay jawaabta fahad uu bixiyey waa jawaabta saxda ah waa kun sagaal boqol sideed iyo afartankii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
su-aasha toddobaad ee barnaamijka dhegaysta kumuu ahaa saxaabigii lagu naanaysi jiray amiinkii ummadda haddii mar kale aan ku celiyo dhagaystay kumuu ahaa saxaabigii lagu naanaysi jiray aaminkii ummadda marka ugu dambeyda kumuu ahaa saxaabigii lagu naanaysi jiray aaminkii ummadda rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataye bilkhayr balaayadu way afxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
waxaan u gudbaynaa qadadka iyo dhegaystaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhow raadiya iska foga marka hore saan isku maqalno
إيه.
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
ودين عبد الله تغير كله
waa tahay waxaad usii gudagashaa warcelinta
هذا نسكت وحنا نقول إيسا أبو عبيدة عامر بن جراح jawaabta nuuraddiin cabdulaahi uu bixiyey waa jawaabtii saxda ahayd ee waa markaasi abu cubayda caamir binu jaraax
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي waayahay su-aasha sideedaad ee barnaamijka ayaynu soo gudbin doonaa dhagaysta dhagaha u fur su-aashan waa su-aal culus waana mid u baahan in aada looga fiirsado waxay u dhacaysaa sida tan imise dal ayaa ku midaysan ururka ecowas adiga oo raacinaya waxaa laga soo gaabiyey ereyga ecowas iyo sidoo kale xarunta ama magaala madaxda xudunta amaba xarunta u ah ururkaasi ecowas haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta imise dal ayay ku midaysan yihiin ururka ecowas adigoo raacinaya waxaa laga soo gaabiyey ereyga ecowas iyo xarunta magaala madaxda ah ee ay xafiiska ku leeyihiin islamarkaana ay ku kulmaan waa inaad sheegtaa magaaladaasi magaceeda
barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي qadadkii dhegaystaan halo asalaamu calaykum xalow soo dhowow waqti dhegeysaa qadka ku baxay waan ka gudbaynaa waxay noo taalaa weydiinta sideedaad barnaamijka taasoon u doonaynay inaan u helno warcelin saxan dhegeystaan halow soo dhowow waa tahay dhegeysta haddii aada u aragto in warcelintu aadan haynin dhegeystayaasha kale u daa intaad qadka ka mashquulin lahayd qaadkan aan soo dhaweeyo soo dhowow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب سروح دواء أبي وناسب magaca noogu bilow هذه هذا ما تنسى مقعد عبد الله محمود حسين دقمة هذا أنا قبل كبنادر cabdulaahi maxamuud xuseen
ها
mm, waa tahay usii gudagal warcelinta إن شاء الله تعالى هذا أسكت داي وحالك سوق Economic Community of West African States mm, inta dalab ku midaysan dalalka ku midaysan haddaa isku dayo waxaa dhihi lahaa waxaa ku muda- ku midaysan dalal gaaraya ee shan iyo toban ee nambar ayaa xubin ka ah mm, magaalada xarunta u ah
caasimadda ecowas waxaa waaye ee magaalada lagu magacaabo ecowas abuja waa
mm, waxaa kuu suura gashay jawaab saxan inaad bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen وقد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلايا دوي
waa tahay saaxiibayaal guud ahaan barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa intaan habeen dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo يدي بر وقد مؤمنين تاي بالخير